إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah khasaare xooggan ayaa ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa burburin u geystay guri ku yaala deegaanka daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho kaas oo uu iska lahaa mid ka mid ah dadka deegaanka haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore xukun dil ah oo lagu fuliyey shan ruux oo basaas u ahaa maraykanka ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka weeraro iskugu jira duqayn iyo kuwo toos ah ayaa lagu qaaday ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose in ka badan labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay dalka kanada qarax khasaaro nafeed geestay ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay in ka badan soddon haween daaciyaad ah ayaa ka qalinjebiyey machad ku yaala degmada saakow faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar lagu qaaday gaari bas ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan yuhuudda iyo kuwa xoogga loogu deegaameeyey dhulka muslimka ah ee falastiin u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan khasaare xooggan ayaa ciidamada dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaallo culus oo maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaas waxaa inoo soo jeedinayaa maxamed cali aadan haye maxamed aad baad u mahadsan tahay mahad sida ay sheegayaan wararka laga helayo duleedka magaalada muqdisho ee dagaalo culus ayaa saaka aroortii ka dhacay duleedka magaalada muqdisho kadib markii ciidamada mujaahidiinta ay kamiin u dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo baxay degmada daynile islamarkaana duulaan ku ahaa deegaano lagu maamulo shareecada islaamka oo ku yaala duleedka muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag kaga hortagay duulaanka ay ciidamadan huwanta ah kusoo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka magaalada muqdisho ilawareedyo ayaa sheegaya in khasaaro xoogan dhabarka loo saariyey ciidamadii huwanta ahaa ee weerarka soo qaaday kadib dagaalo xoogan oo ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyaadka gorgor ee uu soo tababaray turkiga ayaa la sheegay inay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaaladan ka mid ahaa saraakiisha dhaawacmay madaxii howlgallada maleeshiyaadka turkiga lagu soo tababaray ee la magac baxay gorgor dagaalka ayaa soo gaaray ilaa barqanimadii maanta waxa uuna ku bilowday weerar jidgal ah oo loo dhigay ciidamadan kusoo duulay deegaanada dhaca duleedka magaalada muqdisho mujaahidiinta oo ka warhayay xogta duulaanka ciidamadan wadajirka ah ayaa weerar jidgal ah u dhigay kadibna waxaa bilowday iska hor imaadyo culus saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa xaqiijinaya in ciidamadan huwanta ah ilaa iyo siddeed jeer ay ku jabeen weerarada ay soo qaadeen islamarkaana uu qabsaday jab xoogan oo aysan filaynin ciidamada mujaahidiinta ayaa dhanka iyo muqdisho u eryaday askartii loo yaqaanay gorgor iyo kuwa nisa oo dhammaantood ku jabay dagaaladii cuslaa ee maanta ka dhacay duleedka muqdisho qarax culus ayaana kolinyo ka tirsan ciidamadii firxadka ahaa lagula beegsaday duleedka degmada ilawareedyo ayaa xaqiijinaya in uu qaraxu haleelay gaari cabdibilo ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan askartii la socotay gaariga wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in jabaqda rasaasta laga maqlayo meel u dhow degmada daynile islamarkaana ay mujaahidiintu si adag u difaaceen deegaanadii lagu maamulayay shareecada islaamka ee ay duulaanka kusoo qaadeen askartan wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada dowladda federaalka ay dhaawacyo fara badan ku daabuleen laba gaari oo cabdibilo ah iyo mid ambalaas ah wixii warar ah ee kusoo kordha dagaaladii maanta ka dhacay duleedka muqdisho waxaan kusoo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyadeena dambe insha allah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa burburin u geystay guri ku yaala deegaanka daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho kaas oo iska lahaa mid ka mid ah dadka deegaanka subaxnimadii hore ee saakay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday guri ka samaysan jiingado oo ku yaala deegaanka daarusalaam ee dhaca duleedka magaalada muqdisho waxayna u geysteen burburin xoogan iyagoo markii ay guriga burburiyeen kadib ka qaatay wixii agab ahaa ee dhex yiilay kuwaasoo ay ka mid yihiin teleefanno iyo waxyaabo kale waana kan milkiilaha guriga la burburiyey oo warbaahinta la hadlay saaka halkan waa u jeedaa gadaashiida guriga jajaban ee anigaa iskale moobeelaa la qaatay hantiyaa la qaatay wixii uu soo weerareenna ma aqaan waaye xasan xasan jaamici nimanku magac ku dheer xasan abuukar xasan jaamici xasan maxamed abuukar waaye xasan jaamici wuxuu ku tirtaa ciidanka dowladda ciidanka waxay geysteen guryihii wixii yiilay qaateen idinkan hadda waa u jeediin oo waa dhex taagantihiin marka moobeel ma fiyaabo wax kale ma fiyaabo guri ma fiyaabo hadda ala dhisa guriga hantiyaa ku baxday waa kana ilmaha cawda duurkii baryaayan waa kana waa u jeediin marar badan ayay sidan oo kale ciidamada dowladda federaalku dhulka ula simeen guryo ay lahaayeen dad rayid ah oo ku yiilay muqdisho iyo duleedkeeda haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore cali aadan xasan ayaa faahfaahinta warkan inoo soo jeedinaya munaasabadan oo ka dhacday degmada boqa qable ee gobolka hiiraan ayaa gabdhaha ku dhaqan hadiyado kala duwan ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadiyadahan ayaa waxay isugu jiraan lacag timir bur sokor dahab iyo dhar waxaana munaasabada ka hadlay mid ka mid ah gabdhaha hadiyadaha wareejiyey maanta waxaan halkan ku wareejinaynaa deeq oon ugu tiragalnay wiilasha mujaahidiinta ah deeqdaas oo wax badan ka kooban waxaa ka mid ah buskud soddon iyo laba loor ah waxaa kaloo ka mid ah timir oo ah siddeed kartoon waxaa kaloo ka mid ah caagagta gaaran oo ah boqol toddobaatan iyo laba caag waxaa kaloo ka mid ah ari oo ah shan neef waxaa kaloo ka mid ah waxa aan bixinayno dahab waxaa kaloo ka mid ah waxa aan bixinayno dhar iskugu jiro go'yaal iyo fanaanado waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha aan bixinayno aan ugu tiragalnay wiilasha maadaama ay dhaxanta taagan yihiin sokortii ay karsan lahaayeen waxaa kaloo ka mid ah aan bixinaynaa lacag aan ugu tiragalnay wiilasha walaalaheenna ah anagoo garab taagan kun boqol iyo lixdan iyo saddex doolar adaga gabdhaha mujaahidiinta ah ayaa soo arooriyey wiilasha mujaahidiinta waxaan leeyahay haddaad dhaxanta aad joogtaan ood maxay aheedo aad joogtaan dhibkaas iyo dhibaatadaas waxaa idinka dambeeya waa gabdhaha walaalihiinna ah annagoo ku dayanayna khadiija bintu khuwaylad iyo maxay sumeya iyo uma camaarah dadkaas annagoo ku dayanayna gadaashiinaan taagannahay waxaad weynaysaan ilaahay untama lahan gaalada iska celiya la sabartama yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaaska guud ee beesha gaaljecel oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey haweenka degmada sida ay u garab taagan yihiin mujaahidiinta ilaahayga islaam naga dhigay muslimiin naga dhigay diintaan noo doortay allahaasaan u mahad celinayna alxamdulilah waxaan u mahad celinayaa ilaahay ha barakeeya gabdhaha muslimaadka ah ee maaragtay juhdigan iyo maanta xafladdan aan u joogno maalkooda ilaahay tabaaraka wa tacaalaa inay dartii u baxsadaano jihaadkii ku darsadaano maaragtay u istaagay sameeyey intii tabartooda ahna insha allahu tacaala waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay idiin barakeeyo maalkiinana kuwo barakaysan allah ka dhigo inta idiin hartayna kuwo qiimo iyo barakale allah idinka dhigo owlaadana baariya allah idinka dhigo nabadoon moxamed sheekh oo isna goobta ka hadlay ayaa gabdhaha ku bogaadiyey inay laba laabaan kaalinta ay kaga jiraan jihaadka bariga afrika waxaan u mahad celinaynaa gabdhaha walaalaha ah ee maanta aan joogno xafladooda ay walaalahooda ku bogaadinayaan ama ay ku taakulaynayaan mujaahidiinta deeqdan faraha badan ee nuucyo badan ka kooban ayagana waa ugu mahad celinaynaa waxaana rajaynaynaa deeqdan inay noqon doonin tii ugu dambaysay ay walaalahan bixiyaan sidii caadadaba aheed ama lagu yaqaanay degmada buqa qabla gabdhaha joogo waxooda isdaba joog ay ahaayeen deeqdooda gabdhahana mid maan dhihi lahaa deeqda aad bixinaysaan ilaahay subxaana wa tacaala ajir fara badan ha idiinka siiyee labalaabo maalmihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale gabdhaha ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ay ku wareejiyeen hadiyado kala duwan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xukun dil ah oo lagu fuliyey shan ruux oo basaas u ahaa maraykanka ayaa ka dhacay degmada jirib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sida warbixinta warkan uu ku eegayo maxamed amiin
dadweyne aad u fara badan ayaa usoo daawasha tegay xukunkan oo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka kaas oo lagu fuliyey shan ruux oo dhammaantooda basaas u ahaa sirdoonka maraykanka jawaasiista lagu fuliyey xukunkan dilka ah ayaa mid weliba waxa uu ku kacay jariimooyin kala duwan waxaana dhammaantooda ay maxkamadda islaamiga ah horteeda ka qirteen falalka guracan ee ay geysteen shanta ruux ee lagu fuliyey xukunkan dilka ah ayaa waxaa ka mid ahaa maxamed cabdi isxaaq oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxa uuna ka qayb qaatay duqeymo loo geystay rag ka tirsan mujaahidiinta ninka labaad ayaa ah cali maxamed cabdi oo loo yaqaano cali jilaay isna waxa uu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxa uuna sidoo kale ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka jaajuuska saddexaad ayaa waxaa lagu magacaabaa khadar khaliif yuunis si la mid ah labadii hore waxa uu isna la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxa uuna ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose qaadiga maxkamadda ayaa sii dhammaystiraya labada eedeysano kale iyo falalka ay ku kaceen eedaysanaha afaraad xudayfe cabdirasaaq xasan da'diisuna tahay labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeymo ka dhacay wilaayada jubbooyinka intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xudayfe cabdirasaaq xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanaa sirdoonka maraykanka ugu yaraan muddo saddex sano ah waxaana shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay doctor ayuub waana ka aqbalay waxaan aniga ka dambeeyey weeraro gaaraya ilaa soddon duqeymood oo ka dhacay wilaayada jubbooyinka eedaysanaha shanaad maxamed bile xasan oo loo yaqaano deeq bile da'diisuna tahay soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay jawaasiista maraykanka uuna qayb ka ahaa shabakadii doctor ayuub intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed bile xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay doctor ayuub waana ka aqbalay wuxuu i siiyey lacag soddon dollar ah kadib wuxuu ii diray inaan u soo gudbiyo qof kastoo nambar ka qaata shirkadda somtel oo ka tirsan mujaahidiinta gaar ahaan qofkii aan ka dareemo inuu yahay madax waxaan u diyaariyey ilaa shan iyo toban nambar waxaana la ii soo qabtay anigoo weli gudbinin intaasi kadib qaadiga ayaa soo bandhigaya xukunka shantan jawaasiista ah iyo maraajicda loo cuskaday xukunkooda xukunka maxkamadda intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil oo xadduriddo ah مراجعda loo oskaday xukunka qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin سورة المائدة آية كنت نكوات وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوك سقنا ذي قرال وبالله توفيق حدنا وحن فلنينا حكمك الله أكبر
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si adag ula xisaabtamaysa dadka jawaasiista ah ee la shaqaynaya sirdoonnada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka waxaana marar badan fagaarayaal ku yaala wilaayaadka islaamiga ah dhegta dhiigga loogu daray jawaasiis badan oo indho u ahaa shisheeyaha weeraro iskugu jira duqayn iyo kuwo toos ah ayaa lagu qaaday ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoose warkaas iyo war kaloo ku aadan qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa halkan ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala howlgalla ka fuliyeen gobollada baay ee jubbada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay xaafada buumbashiir ee magaalada baydhabo waxay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed inta la xaqiijiyey hal askari oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday ayaa ku dhaawacmay qaraxa dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamada kenyaatiga ah ee xalay weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose isla jubbada hoose ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay shalay gelinkii dambe tiro madaafiica ku garaaceen xere sidaas oo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenya ciidamadan kenyaatiga ah ee madaafiicda lagu garaacay ayaa ku sugnaa deegaanka cabdulla birooleh ee dhacaduleedka magaalada kismaayo isla jubbooyinka shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal culus ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas oo ku sugnaa duleedka deegaanka buula gaduud ee hoostaga magaalada kismaayo waxaana ciidamadaas laga dilay ugu yaraan saddex askari in ka badan labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay dalka kanada cabdisamed cabdulaahi ayaa faahfaahinta warkan inoo soo jeedinaya
ugu yaraan toban qof ayaa lagu dilay shan iyo toban kalena waa lagu dhaawacay weerar mindiyen ah oo ka dhacay laba deegaan oo baadiye ah oo ku yaala gobolka saskatchewan dalka kanada weerarka ayaa waxaa qaaday laba ruux oo watay gaari madow islamarkaana ku hubaysnaa mindiyo af badan waxayna bilaabeen inay safka maraan dad badan oo ku sugnaa laba deegaan oo ku yaala gobolka uu weerarka ka dhacay booliiska oo goor dambe lagu wargeliyey ayaa soo gaaray halka uu weerarka ka dhacay waxayna daabuleen dhaawacyada iyo meedadka dadkii la laayay waxay sheegeen inay baarayaan dhacdadan iyo dadka ku lugta leh oo baxsaday iyagoona degniino cabsi wadata u diray dadka u dhashay wadankaas ee ka agdhow halka dhacdada laga soo sheegay ilaa iyo hadda lama oga sababta ay weerarka u geysteen raggii weerarka fuliye oo ahaa rag ayo cara xoogan ka muuqata sidoo kalena weerarkoodu wuxuu ahaa mid si aad ah loo qorsheeyey in ka badan soddon haween daaciyaad ah ayaa ka qalinjebiyey maxad ku yaala degmada saakow maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinta warkan inoola diyaar ah xaflad ballaaran oo ka dhacday gudaha macadka khadiija degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin odayaal dhaqan waalidiin iyo arday goobta xafladda ay ka dhacaysay oo aan goobjoog ka ahaa ayaa aad loo qurxiyey waxaana xaadir ku ahaa ilaa iyo soddon iyo toddoba gabdhood oo ah daaciyaad ka qalinjibiyey macadka khadiija oo muddo kooban ku soo saaray dufcadii labaad haween daaciyaad ah oo la baray culumta sharciga ah shahaadooyin iyo hadyada ay ka mid yihiin dahab ayaa lagu doonsiiyey haweenka daaciyaadka ah ee galay kaalmaha hore iyadoo si guud ahaaneedna loo abaalmariyey dhammaan soddon iyo toddobada hablood ee ka qalanjebiyey macadka khadiija ee diyaarinta daaciyaadka sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ahaa culimmada mujaahidiinta ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa la dardaarmay haweenka isagoo u soo jeediyey in waxa ay barteen ay ku camal falaan isla markaana ay gaarsiiyaan haweenka muslimaadka ah kow waa idiin dardaarmaya inaad cilmiga ku camal fashaan inaad ka gedisnaataan kuwaan cilmiga lahayn haaniyan inaad cilmiga nashrisaan lianna cilmigu bixinta aad bixinaysa adaa ka faa'iidaysanayo taana waa midda labaad inaad cilmiga nashrisaan nashrigu maaha inaad u safartaan gabari ma safri karto ilaa macaha dii maxramin iska ogaada arrintaas arrinka afaraadi waxaa weeyaan oo laydinka rabaaye inaad daaciyaad noqotaan cilmiga faridiisa keliya maaha sheegidiisa inaad dadka kale aad ugu yeertaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiiratin ana waman ittabacanii wsubxaana allah wma ana min almushrikiin sidoo kale munaasabadan ballaaran waxaa ka hadlay dictor xanafi cabdisheekh aadan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed waxaana aqoon-yahankuu aad ugu dheeraaday dhibaatadii laga soo maray in haweenka wax la baro oo ay xijaabtaan isagoo tusaale u soo qaatay hooyo ka mid ahayd hablihii siddeetamaadkii loo dhibay xijaabka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaan rabaa hal qiso inaadi xasuusiyo oo aan goobjoog u soo ahaa waxay ahayd sideetameeyadii waxay ahayd suuqa bakaaraha abshirbacadlah wuxuu arkay laba gabdhood oo xijaaban oo dadkii la yaaban yihiin oo dhar xijaaba meel ka tolanaya markaasuu nin intuu u yeeray biyaha bakaaraha biyaha waa la wareeji jiray faranjeerada waxaa ma jiri jirin nin biyaha wareejiya ee talaajad wataa buu u yidhi orod waraa gabdhaha biyo qabow u gey buu dhahay gabdhaha ma yaqaano iyagana ma yaqaaniin waxaan idiin sheegayaa gabdhahaas maalinkaas biyaha la siinayay ee sideetameeyadii ee xijaabka lagula dagaalamayay gabar ka mida halkaani buskud mujaahidiinta uu gudubaysaa waxaa kasii farxad badan oo aad ii saamaysay gabadhaas gabadhay dhashay oo gabdhaheeda u yarna maanta maxadkay ka qalin jibinaysaa ugaas biyay oo ah ugaaska beesha macalweyne ee jubbooyinka iyo ugaas shucayb oo ah ugaaska beesha sheeqaal ee wilaayada jubbooyinka ayaa iyaguna ku sugnaa xafladda waxaana ay soo jeediyeen kelimaad dardaaran ah oo ku wajahnaa gabdhaha daaciyaadka ah waqtigaa la dangeliyey ee cilmigan waxaan rabnaa inaad gaarsiisaan dadka idinka dambeeya waxaad ogaanaysaan haddii gabar waliba afar qoys oo dariskeeda u sheegta soddon iyo hadda waxaa waaye toddoba gabdhood gabadhiiba hadday afar qoys ay wax gaarsiiso soddon iyo toddoba marka afar dhufto waa boqol iyo soddon iyo in ka badan cilmigiina wuu faafay hadda waxaa laidin diyaariya waa inaad dacwada gudataan daaci muxuu kala qabtaaba rasuulka alayhi salatu wasallam muxuu ahaa daaciyan ila allahi biidni wa siraajan muniira u ahaa kaafata linnaasi u ahaa ma ahan mid talo gooni loo soo saaray maahan idiga intaas laydinka rabaa inaad samaysaan ilahay idinkiina idinka farayna waa laidin diyaariyey muddadii munaasabadda ay socotay haweenka ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ah oo ay ku muujinayeen waxyaabihii ay barteen muddada labada sano ahayd ee macadka u furnaa bandhigga oo aad u dheeraa dhammaantiisana ku baxay luuqadda carabiga aadna u soo jiita ka qaybgalayaasha ayaannu caawa idinkugu soo gudbin doonnaa barnaamijka insha allah halka warkaas aad kala socotaan oo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar lagu qaaday gaari bas ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan yuhuudda iyo kuwa xoogga loogu deegaameeyey dhulka muslimka ah ee falastiin mar kale iyo cabdisamed cabdulaahi waxaa sii kordhay tirada yahuuddii lagu dhaawacay weerarkii ka dhacay dhulka falastiin oo ay yahuudda xoogga ku haysato waxaana war ka soo baxay taliska ciidanka yahuudda lagu sheegay in askar ka tirsan ciidankooda lagu dhaawacay weerarkaas ugu yaraan toddoba yahuud ah oo isugu jira askar iyo kuwa dhulka xoogga lagu deegaameeyey ayaa weerarka jidgalka ah lala beegsaday waxayna saarnaayeen gaari bas ah wuxuuna maraya waddada sagaashanaad ee deegaanka waadi urdun ee dhulka falastiin war ka soo baxay taliska yahuudda waxaa lagu xaqiijiyey in weerarkan lagu dhaawacay lix askari oo ka tirsan ciidankooda iyo ruux kale oo kamid ahaa yahuudda xoogga lagu deegaamiyey dhulka muslimiinta ah ee falastiin afhayeen u hadlaya ciidanka maamulka yahuudda ayaa dhankiisa sheegay in qaar ka mid ah askarta weerarka lagu dhaawacay ay xaaladoodu tahay mid liidata raggii fuliya howlgalkan khasaaraha geystay oo watay gaari ayaa goobta isaga baxsaday kadib markii ay rasaas hugiyeen yahuuddii saarnaa gaariga la beegsaday warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa